anigoo ah taliya saldhiga degmada gurceel iyo laamaha amniga qaybahooda kala duwan aad iyo aad ayaan arrintaas uga xunnahay marka koowaad marka labaadna runtii waxaa lagu bixiyey arrintaas oo ay ku bixiyeen ciidamada amniga qaybahooda kala duwan dadaal iyo juhdi sidii lagu maaragtay soon qaban lahay dadkii dhibaatadaas geystay iyo dadkii fududeeyey intaba sidii lagu soo qaban lahay dadaal iyo juhdi fara badan ayay ku bixiyeen ciidamada amniga qaybahooda kala duwan waxaa mahad iskale alla subxaana wa tacaala arrintaas waa lagu guulaystay dadkii lagu eedeynaya arrintaas waa la soo qabtay gacanta ayay ku jiraan waxaana la rabaa haddii alla yidhaahdo insha allahu tacaala inay ka macaamilaan qaabkay uga macaamilayaan ha uga macaamileen dadkii arrintaas ay qusaysay oo maaragtay labada garab ahay kuwa ay markaa eedaysanayaashu ay maaragtay ka soo jeedaan iyo kuwa markaa dhibanayaashu ay ka soo jeedaan inay ka macaamilaan sidaas ayaa maaragtay la rabaa oon u haynaa laamaha amniga ayaa gacanta ku haaya waana haynaynaa insha allahu tacaala inta maaragtay arrintaas qabaa'ilka ama labada garab oo arrintaas ay qusaydo ay maaragtay kaga heshiin hayaan